بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا إخواني في الله حنقول حجني قصة يوسف عليه السلام عشر كانوا عشر السديداد وحن كجهد لنا قضبك سديداد وحن قضبك أورانا يا يوسف عند عزيز مصر يوسف عليه السلام oo jooga oo ku koray gurigii casiiskii ninkii casiisu misr waxay yidhaahdeen culummadu sida aynu soo marnay yuusuf markii ay ku rideen ceelkii waa tii ilaahay uu ka badbaadiyey ay u yimaadeen nimankii safarka ahaa walaalahoodna waa iyagii yuusuf nacay oo waxa weeye iibiyey oo bithamanin baksin daraahima macduuda ku iibiyey ilaahina uu yidhi wa kaanuu fiihi min azaahidiin nimankaa waxaa la yidhi waxay safarkaa u socdeen masar xaggaa iyo shaam bay ka yimaadeen waxa weye waxay u socdeen markaa xaggaa iyo masar oo dhulkaas ayay ka yimaadeen markaa markay wiilkii yarka ahaa sidaa addoon looga dhigay waxay geeyeen masar markay masar geeyeen ayay haddana sii iibiyeen oo waxaa markaa iibsaday ninka la yiri oo ilaahay ku tilmaamay casiisu misr casiis waa nin dee sharaf leh oo madaxa oo waxa weeye casiisulqowm waa ninka markaa xukumowa marka waxay leeyihiin culummadu ninkan waxa uu ahaa wasiirkii markaas xagga maaliyadda oo maamulka iyo xukumka ama ra-iisul wasaar oo kale oo macnaha dowladda oo dhan ninka maamula boqorka unbaa ka sarreeyey oo markaa meesha boqor baa haystay boqorkaasna ay magaciisa tilmaamayaan ahlu taariikhu laakiin waa un israa'iiliyaad iyo taariikhga wax daliil aayad iyo xadiid midna looma hayo waxay leeyihiin rayaan baa la odhan jira ibnu weliid boqorka ninkaana casiisu misr waxaa loogu bixiyay macnaha waa ninkii markaas dowladda maamulayey oo dowladdoo dhan hoos imaanaysay waa ninka marka gabadhan marka dambana dhibaatada ku samaynaysa yuusuf oo roorsanaysa ayna yidhaahdeen magaceeda waxaa la odhan jiray zulaykha ay yidhaahdeen sulaykha ayaa ma aragtay ayuu qabay waxay leeyihiin marka ibnu kathiir iyo ninkaan caruur ma lahayn dee nin ladan oo waxa weeye boqortooyadii oo dhan gacanta ku hayana wuu ahaa qaarna waxayba ku sii darayaan gabadhan uu qabayna oo sulaykhana boqorkayba la dhalatay oo walaashiisay ahayd waalcilmu cinda allah calaa kulli xaal allah waxau inoo tilmaamay keliya mowdicii faa'iidadu ku jirtay waayo hadda wax faa'iidaha ku jirta magacyadooda iyo waxay isku ahaayeen iyo midna waxa weeye cilmi iyo caqiide laga qaadanayo ma jirto laakiin caqiidada iyo waxa weeye cibrada waxaa laga qaadanayaa yuusuf markii la geeyey masar nin baa gatay ninkaasina nin madaxu ahaa oo dowladda maamulaya oo xukum haya ninkaasaa marka soo kaxaystay oo suuqay ka soo gatay wiilkaa yaroo quruxda badan oo aad iyo aad ee u qurux badan oo aynu hadhow arki doonno oo ay gabadhii korisayba markuu weynaaday ay damaacido iska celin weyday marxaladda dambaynu ku arki doonnaa marka ninkaa gurigii buu keenay wiilkii dardaarankaanuu marka siinayaa xaaskiisii ayuu dardaaran siinayaa weli yuusuf markaa waa wiil yara oo ilmo yar weeye allah waxa uu yidhi wa qaala aladii ishtaraahu waxa weeye kii iibsaday oo casiisu misr ayaa la yidhaahdaa wa qaala aladii ishtaraahu أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا الله وحو يرى وقال الذي اشتراه كي إبسدي مصر مصر مصر مركي لقيي وهالكاس أي إيبيين oo addoonnimo loo iibiyey ayuu soo kaxaystoo gurigiisiibuu keenay xaaskiisiibu wuxuu ku yidhi akrimii mathwaah hagaaji wiilkan waxa weeye makaankiisa mathwa waa meesha macnaha qofku ee makaankiisa iyo jiifkiisa iyo cuntadiisa iyo noloshiisa macnaha hagaaji buu leeyahy akrimii mathwaah maxaa saa u yeelaysaa laba arrimood buu tilmaamay casaa an yanfacanaa ow natakhidahu walada casaa waxaa laga yaabaa oo mudan yahay an yanfacanaa inuuna anfaco ay nafca alcabiid sida addoommadu ay sayidkooda ugu khidmeeyaan maadaama aynu dad waaweyn nahay waxaa dhici kartaa inankaa yarka haddaynu hagaajinoo korinno inuu hadhow inoo naxariisto oo macnaha ina dhaqaaleeyo oo maadaama aynu ilmo haysan oo nu noo khidmeeyo addoon ka dhiganno marka si fiican ula dhaqan oo hadda ha dhibaataynin oo waxa weeye wanaaji ilaahay baa waxa weeye uu sakhiray waxau yidhi ow natakhidahu walada amase intaa ka sii badan inaynu ka hello inaynu wiil ka dhigannaba ilmo inaynu ka dhiganno oo markaa iyagu ilmo male baa layidhi haa ninkan iyo gabadhan wax carruura iskuma hayaan baa layidhi hanti iyo barwaaqo iyo madaxnimona waa ku dhex jiraan waa reer dhan oo madaxa oo boqortooyadii oo dhan gacanta ku haya ow natakhidahu walada idan marka waxay ka mid tahay taasi sida ibnu kathiir tilmaamo ludfiga ilaahay iyo ricaayada allah siduu u ilaaliyay nabiyullaahi yuusuf lagama dhigin wiil addoonahoo dad liita inta gacanta ku qabtaan ku shaqeeyaan oo xamaali laga dhigo oo lagama dhigin reerkii dhammaa oo boqortooyada gacanta ku hayey oo magaalada dhan maamulayey ayaa gacanta loo geliyey idan marka xaalkiisu waa xaal wuxuu noqday markaa aad iyo aad u sarreeya marka wuxuu yidhi akrimii mathwaah casaa an yanfacanaa ow natakhidahu walada hagaaji buu yidhi waxaa laga yaabaa inuuna anfaco waxay dhaha macnaha culamadu wuxuu u jeedaa sida macnaha addoommadu dadka u anfacaan inuu noo anfaco ka nafci lcabiid waxa weye ow natakhidahu walada ama aan ilmo ka yeelanno oo dee waxaa laga yaabaa inay diintooda ku bannaaneed markaas iyagu ay aamisanaayeen adhabtiga waxa la yidhaahdo tamaniga laakiin innaga diinteenna waa la joojiyey oo waa la xirimay oo waa tii suuratu axzaab allah kaga hadlay udcuuhum liaabaa'ihim qisadii macruufka aydoo zayd ibnu xaaritha idan marka u natakhidahu walada taas ayuu xaaskiisii kula dardaaran halkaa wuxuu yidhi cabdullaahi ibnu mascuud waxaa laga wariyaa inuu yidhi oo sida ibnu kathiirna soo aroorinayo waxa uu yidhi cabdullahi ibnu mascuud afrasu nnaasi halaatha saddex baa dadka ugu fiira dheer firaasadu waxa weeye qofka fiirada dheer oo waxa weeye aad u fakero oo waxa weeye aad arrinta inta uga fiirsada markaas meesha ku habboon asiiba ayaa la yidhaahdaa waxau yidhi saddex baa dadka markaa ugu wanaagsan xaggaas waxa weeye firaasada iyo waxa weeye sida ay wax u cabireen kow waxa uu yidhi waa casiizu misr ay saaxibu yuusuf marka uu yidhi intuu u keenay xaaskiisii waxa weeye akrimii mathwaah casaa an yanfacunaa natakida walada ha ka dhigin buu yidhi wiil addoonahe waxaad ka dhigtaa mansilada wiil aynu dhallayoo kale ula dhaqan saasay marka ula dhaqanta u korisay oo wuxuu noqday wiil reerkii oo dhan waxa weye reer madaxeeda oo waxa weye sidaa ku koray ayuu noqday iyabuu yidhi waxa weeye gabadhii ninkii saalixa ahaa oo waxa weeye maaragtay nabiyullaahi muusa calayhi salaam markuu masar ka cararay ninkii shaykhii uu u tegey oo waxa weeye walamaa warada maaa madyana wajada calayhi ummata min annaas wawajada min duunihim imra'atayni taduudaan qaala maa khadbukumaa qaalataa laa nasqii xataa yusdira aricaau abuna shaykhun kabiir shaykhaas markuu marka u waraabiyey oo xooli u waraabiyey fasaqaa lahumaa qisatu muusa inoogu imaan doontaaye waxay ku tiri markaa gabadhii markii dambe oo nabiyullaahi muusa loo yeeray oo odagii waayeelka u tegey nin wanaagsan oo saalixa ahaa waxay ku tiri yaa abat istaajiru ina khayra man istaajarta alqawiyu alamiin aabow ninkan shaqaalo ka dhigo oo inala joogo oo waxa weye labadaa gabdhood buu odagu lahaa baa la yidhi waana gaboobey hadda xoolihiina waxay u baahan yihin nin xoog loo waraabiya ninkan waa nin qawiya bay tiri xoog badan waana nin aaminahe ninkan ha sii dayni waatay taladeedii qaatay odagu oo gabadhii uu ku daray markaa muusa ilaahina ku barwaaqeey ninkan saddexaadna waxau yidhi waa abubakr sidiiq xiina istakhlafa cumar markuu abubakar dhimanayey saxaabadii wa eegay cumar buu yidhi baa amiirulmuminiin idii ah waana lagu faa'iiday wanaag baa laga gaari idan markaa halkaas ayuu ka ishaarayaa marka marka ninkan nin caqli badan buu ahaa oo casiizu misr markaasuu la dardaarmay xaaskiisii oo sidaa ku yidhi casaa an yanfacunaa akrimii matwaah casaa an yanfacanaa aw natakhidahu walada allah ka bacdi waxau yidhi markaa wakadalika makkannaa liyuusufa fi lardi walinucallimahu min ta'wiili laxaadiid wakadalika ay sidaas ayaanu u makan siinay wakadalika makkannaa sidaas ayaanu u makan siinay yuusuf fi lardi wakadalika makkannaa liyuusufa fi lardi macnaha wuxuu noqday nin dhulkii waxa weeye aakhirka marka dambena waynu arki doonaa ilaahay inuu gacanta u gelinayo oo isagiiba meeshii booskii casiiska uu tegayo oo boqortooyadii oo dhan iyo maamulkii dowladda oo dhan isaga loo dhiibi doono idan marka waxaana dhan waa dariiqa lasii marayo iyo asbaab iyo qadar rabbi qadaray yuusuf waxaa loo wadaa inuu noqdo casiizu misr nin aad iyo aad u qiimo badan oo dadka oo dhan qiimeeyaan ayaa laga dhigayaa laakiin intaan hore waa imtixaan iyo waxa weeye tamxiis lasii marinayo wakadalika makkannaa liyuusuf fi lardi ayuu yidhi allah subxaana wa tacaala walinucallimahu min ta'wiili alaxaadiid marka tamkiinku waxa weeye macnaha qofka ilaahay dhulka inuu makan siiyo oo waxa weeye uu dhulkii xor ku yahay oo suu dooro u maamulayo oo isagii markaa waxa weye nabadgelyo haysta waa tamkiin waxa weeye allah subxaana wa tacaala uu yuusuf siiyey ha cid uu ka baqaya ayna jirin walinucallimahu min taawiili alaxaadiid iyo inaanu barno min taawiili alaxaadiid ay macnaha tacbiiru ru'ya wanagi soo marnay tacbiiru ru'ya ru'yada cabiraadeeda iyo waxa weeye sida loo cabirayo o loo fasirayo tafsiirkeeda inaanu barno waana midda uu boqortooyada ku gaari doono oo markii isagoo xabsi ku jira waa tan uu riyoonayo boqorku markaasuu dadkiisii wuxuu ku odhanayaa raggiisii madaxda ahaa yaa ayuha almalow aftuunii fii ru'yaaya in kuntum liru'ya tacbiruun markaasay garan waayayaan kabacdi baa markaas nebiyullaahi yuusuf loo yeeri doonaa markaasuu cabirayaa oo sidii noqonaysa waa taa markaa boqorku odhan doono waxa weeye ii keena astaklisuhu linafsi wax walba isaga keliyaanba la tashanayaa oo wixii oo dhan kale uu ka tegey oo markaa yuusuf uu wax walba farta ka saaray heerkaa marka wuxuu u gaaray ilaahay baa wuxuu baray tacbiiru ru'ya ile waa nebi waa loo waxyoonaya ha walinucallimahu min ta'wiili alaxaadiid allah waxau yidhi wallaahu gaalibun calaa amrih wallaahu allana gaalibun kan u xoog badan weeye calaa amrihi marka calaa amrihidan damiirka waxa weeye calaa amrihi ha'daa damiirka ayaa laba meelood culummadu u celiyaan oo qaarba dhinac u celiyaan qaar waxay yidhaahdeen damiirka waxaan u celinaynaa allah wallaahu gaalibun calaa amri ay macnaha waa caam markaa wallaahu alle gaalibun mid u xoog badan weeye oo laa yugaalibuhu axad calaa amrihi arrinkiisa wixii uu doonuu samaynayaa yafcalu maa yashaa macnaha saa wuxuu ugu sameeyey nabiyullaahi eh, yuusuf macnaha waa amarka ilaahay tadbiirka ilaahay buuna intaasoo dhan ku maray ha Eh, wey qaarna culumadu waxay yidhaahdeen maya calaa amrihi damiirkaa loo celi waxaa loo celinayaa yuusuf wallaahu gaalibun calaa amrihi ay amri yuusuf yuusuf arrinkiisana ilaahay baa u xoog badan oo gaaliba marka labaduba oo isku mid marna waa in caam laga dhigo marna khaas laga dhigo muraadka loo jeedana waxa weeye allah waa gaalib waa casiis cid ka xoog badnaan karta iyo wixii uu doono cid hor istaagi karta ma jirto laa mucaqiba lixukmi cid xukumkiisa ka hor imaan karta ma jirto cid waxa weeye dafcin karta oo diidi kartana ma jirto marka wallaahu gaalibun calaa amri allah wuxuu yidhi walaakina akthara annaasi laa yaclamuun say dadku u badan yihiin ma garanayaan waxa weeye arrinkan oo ma dareemayaan awoodda ilaahay iyo qudraddiisa iyo inuu ilaahay wax walba awoodo ma garanayaan oo jahalay ka yihiin waa ka jaahil marka waa waa taxdiir loo digayo quraysh iyo tasliya ayaa ku jirta nebiga la xasilinayo oo macnaha maadaama suuraddu ay soo degtay eh, zamankii caamul xusni oo nebigu dhib badan dareemayey ayaa waxaa la leeyahay macnaha intaasoo dhan yuusuf baa la mariyey wuuna sabray wuxuuna ku gaaray derajada adigana sabir nebi maxamedow waxa weeye nimankan maanta awoodda isbidayana meel ma gaarayaan adiga ayay maaragtay gacantaada soo gelayaan sidii bayna u dhacday waayo maalintii fatxi makka markii hore nebiga isagoo keligii iyo abubakara waatay ka baxeen maka godkii galeen iyaguna waatay raadinayeen oo inay dilaan rabeen oo xoolaha ku xirayeen oo lahaayeen qofkii soo dilay intaasoo xoolaha baan siinayna waatay lahaayeen ilaahay waatuu ka badbaadiyey maalintii ku- markii dambe uu fatxi maka dhacayay isagoo ciidan xoog la watana waa tii uu qabsaday oo kulligood nimankii shala waxa weeye ee nebiga dhibayey oo dhan inta lasoo aruuriyey halkaa lasoo eh, ko- eh, iyagoo dhan lasoo aruuriyey uu nebigu ku yidhi haye maxaad maanta filaysaan in idinku sameeyo maalinta awood wuxuu lahaa inuu qoorta ka wada guro oo baabaha ka dhigo markaasay dhulka isdhigeen oo yidhaahdeen walaalkaya casiisaa tahay khayr baan kaa filaynaa markaasuu iska cafiyey oo ile nebiyadu ma argoostaan oo nebiga calayhi salaatu salaam naftiisa uma argoosanayn saasoo kaleu yuusufna markay walaalihii u yimaadaan oo uu isku sheego odhan doonaa laa tatriiba calaykum alyowm waxba laydinka argoosan maye orda iska taga idan marka allah subxaana wa tacaala wallaahu gaalibun calaa amri walaakina akthara annaasi laa yaclamuun say u badan yihiin dadku ma garanayaan awoodda ilaahay iyo qudraddiisa iyo xikmadda ku jirta ilaahay waxa uu samaynayo marka waa faa'ida cadiima waxaanu ka qaadanaynaa marka nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam ilaahay inuu u diyaariyey waxa weeye meel wanaagsan meel wanaagsanna uu ku koray dhibaatana uuna markaa la kulmin Eh, kabacdi marka marxalada dambena waynu arki doonaa laakiin waxaa ka soo horeysa hal qodob oo ah waxa weeye da'da iyo buluuqul ashidda allah uu kaga hadlay gaar baan ka dhigaynaa walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin